gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehliye oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa shacabka gobolka hiiraan ugu hambaliyeeyay munaasabada ciidulfidriga waxa uu ugu baaqay shacabka gobolka hiiraan inay iscafiyaan kana shaqeeyaan nabadgelyada gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehliye ayaa shacabka gobolka alla uga baryay in ciidan ciiddeeda uu ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ayna iscaawiyaan dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan ugu hambalyeeyo munaasabadda ciidulfitriga oo ah maalintii koowaad oo ciidulfitriga ah waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo ummadda hirshabeelle waxaan hambalya leeyahay guud ahaan ummadda gobolka hiiraan waxaan rabaa hambalyo kadib inaan ummadda soomaaliyeed ama ummadda hirshabeelle ama ummadda reer hiiraan anigoo ku hadlayo afka maamulka gobolka hiiraan iyo guud ahaan shacabka gobolka hiiraan inay munaasabadda ciidulfitriga awgeed maadaama ay tahay maalin farxadeed in ay ka wada qayb qaataan sidii ay isku caawin lahaayeen sidii ay yacnii maalintaas farxadeed farxadda ay isula qaadan lahaayeen waxaa jiro dad aan awoodin oo baahiyo gaara leh waxaa jiro dad aan awoodin oo yacni ay jirto dhaqaalo la-aan oo aan ka qayb aan yacni qayb ka noqon karin munaasabadaas iyo farxaddaas waxaan rajaynayaa dadka reer hiiraan guud ahaan si ay isugu naxariistaan oo samada looga naxariisto inay dhulka isaga naxariistaan caawiyaan dadka masaakiinta ah waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha naga aqbalo camaashii yacni bishii ramadaan oo aan soo gudanay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay al-sawmu lii waan ajzi bih somka aniga iskale waa wax uu gaar u leeyahay anigaana abaalmarinteeda bixiyo sidaas daraaddeed ilaahay subxana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa inay yacni naloogu dembi dhaafo naloogu naxariisto yacni naloogana xoreeyo cadaabka sida ay yacni bisha barakaysanba ay u qaybsan tahay saddex yacni toban iyo toban iyo toban u tahay sidii ilaahay subxana wa tacaala iyo sunnada rasuulka sal slam kusoo aroortaba waxaan rabaa sidaas si lamida bulshada reer hiiraan maadaama berito ay tahay iyo maalmaha soo socda oo maalin farxadeed inay ka wada qayb qaataan sidii farxaddaas loo yani loo wada ciidi lahaa gacmahana ay isqabsadaan ammaankoodana ay yani ay ka shaqeeyaan sidaasi lamidana ay yacni hay-adaha nabadgelyada ay garab ku siiyaan sidii ay u guda lahaayeen waajibaadkooda ugana yani loogana fikiri lahaay badqabka ummadda reer hiiraan ciidamada ammaanka qalabka sidoo ee u xil saaran amniga gobolka hiiraan guud ahaan in yacni si badqabka iyo kalsoonida iyo farxadda maalinta iyo maalmaha ciidda ay bulshadu yani ay ay u gutaan inay si yani hagar la-aana amniga guud ahaan gobolka hiiraan iyo goobaha yacni laysugu imaana maadaama laysu soo baxaa oo dadku maalintaas ay yihiin maalin farxadeed oo ciidamada ammaanku ay kaalin mugla ka qaataan sii laba jibaaraan amniga dadka iyo goobaha yani dadku isugu imaanaan maanta ayaa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitriga waxa ayna ciidan kusoo aadaysaa iyadoo baled weyn ay ku sugan yihiin barakacyaal badan oo aan awoodin inay iibsadaan dharka ciidda